halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee geeska afrika galabnimo wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha sebtembar waa sagaal iyo labaatan sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda galabnimona waxaa idiin daadiinayaa anigoo ah sahre ciidle nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadayada galabta iyo wararka waxaa ka mida barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda ka jirta meelihii laga xoreeyey al-shabaab ee ku yaalay gobolada dhexe ee soomaaliya heer federaal ama heedaha caalamiga caalamiga ha noqdaan ama kuwa local ha noqdaan ama dowladda federaalka ha noqdo wax hadda wasil soo gaaray aan ogaha haba yaraatay aniga ma jirto ilaahay subxaana watacaala ayaa na waafajiyey lamber one waxaanu qabanay inaan dayactir ku sameynaa ceelkii biyaha oo dadku ay helaan biyo isbitalkii loo keeno dawladii maaragtay dadka lagu lagu daweeyi lahaa ama oo gargaar caafimaad oo amarkiisa lagu qaban lahaa
waxaa kale oo aad maqli doontaan ciidamada artemis oo aqbalay codsigii dowladda ee ahaa in saddex bilood dib loo dhigo qorshihii kabixitaanka saddex kun oo ka mida askarta ciidamada admis qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii dunida madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa khudbad uu jeediyey ku sheegay in dalka ukrain uu haatan si buuxda xubin uga noqday guddiga sare ee hay-adda tamarta nukliyeerka caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo i a e a isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu sheegay in tallaabadani ay qirayso doorka ay ukrain ku leedahay amniga caalamiga ah sidoo kalena ay dalkiisa ukrain siinayso fursad dhaba oo ay saameyn ku yeelan karaan go-aan qaadashada dhammaan xubnaha hay-addaasi ka tirsan ee la xidhiidha arrimaha nukliyeerka iyo atomikada caalamiga ah ee dhammaan beesha caalamka waxaa kaloo uu seleniski sheegay in ukrain ay samayn doonto wax kasta oo ay awooddo si ay u xaqiijiso ammaanka nukliyeerka ee gobolka islamarkaana ay ruushka ka xorayso warshadda tamarta nukliyeerka ee sabaroshiya ee dalka ukrain oo haatan uu ruushku haysto sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka sagaalkiisii bilood ee ugu horreeyey oo keliya ayaa la xaqiijiyey in in ka badan laba kun iyo shan boqol oo qof oo tahriibayaalihii ay dhinteen qaarkoodna la waayey iyaga oo isku dayayey inay badda mediteraneanka sii dhex jiidhaan si ay ugu gudbaan wadamada yurub waxaana sidaasi lagu sheegay war ka soo baxay hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee u n h c r tirakoobkan muhaajiriinta badaha ku halligmay oo lasoo gabagabeeyey afar iyo labaatankii bishan sebtembar ayaa lagu sheegay in dad ka badan laba kun iyo shan boqol oo qof ay dhinteen ama la la-yahay sidaasina ay warbixinta golaha ammaanka ay loogu soo gudbiyey islamarkaana uu baahiyey agaasimaha amabaxafiiska agaasimaha hay-adda u n h c r ee magaalada new york tiradan ayaa muujinaysa koror baaxad leh oo ku yimid kun iyo lix boqol iyo siddeetankii qof ee la sheegay inay dhinteen ama la waayey xilligan oo kale sanadkii hore labadii kun iyo laba iyo labaatankii guud ahaan ilaa boqol iyo siddeed iyo lixdan kun oo qof ayaa badda ka soo badbaaday kuwaasi oo galay koonfurta qaaradda yurub intii u dhexaysay bilihii janawari ilaa iyo bishan sebtembar ee sii dhammaanaysa kuwaasi oo gaadhay dalalka italy greega spain qobros iyo malta boqol iyo soddon kun oo qof ayaa la sheegay in ay tegeen dalka talyaaniga oo keliya taasi oo ka dhigan kororka boqolkiiba saddex iyo siddeetan qof oo halkaasi tegay markii sanadkii hore xilligan oo kale la gaadhay labadii kun iyo laba iyo labaatankii intaa dhegaystayaal waxaa ku eg warkii dunida galab wanaagsan iyo jimco barkhadeed ayaanu idin leenahay akhyaartana dhegaysanaysay aynu ku bilowna ee wadamada ay ciidamadoodu ka joogaan soomaaliya ee kala ah uganda burundi ethoobiya kenya iyo jabuuti ayaa taageeray codsigii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee ku aadanaa in muddada saddex bilood ah loogu daro farsamo ahaan bixitaankii ciidamada atmis qayb ka midihii ay kaga bixi lahayd dalka soomaaliya sida ay v o eda u xaqiijiyeen wadamadan oo qoraal rasmiya u diray golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ay taageero buuxdo u hayaan codsiga madaxweynaha soomaaliya ee ka bixitaanka saddexda kun ee ciidanka admis in dib loo hakiyo muddo sagaashan maalmooda wadamadan ayaa qoraalkooda waxa ay ku ammaaneen dowladda soomaaliya dagaalka ay kula jirta ururka al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa codsigeeda saldhig uga dhigtay in dhammaan xaaladaha taagan aanay saamixi karin in admas amaba atmis ay ka wada baxaan fadhiisimaha haatan ay ku sugan yihiin haddaba wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed mursal ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay la taliyaha arrimaha amniga ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya kamaal guutaale ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida ay uga jawaab celiyeen guddigaasi amaba wadamadaasi ay dalaal askartoodu ka joogaan soomaaliya waa mahadsantahay cabdiqaadir arinta la yiraahdo hoos u dhiga ciidanka atmis ciidamada ka jooga soomaaliya waa arin ku xiran waxa la yiraahdo concept of operationskii la sameeyey labada kun labaatan iyo koodii oo amisom loogu bedelay atmis kadibna la sameeyey waxa la yiraahdo s t b oo xili kala guur ah oo soomaaliya ay ku qaadanayso mas-uuliyadda ciidanka mas-uuliyaadkaas dee waa mas-uuliyaad tiradii ka batay oo oo u baahan in uun qodobo badan ay ku jiraan qodobada waxaa kamid a soomaaliya inay ciidan qorato ku filan inta amsom ay ka baxday meelahay ka baxayso ay ciidan gei karto run ahaantii soomaaliya ciidamadaas intii laga rabay way soo qortay atmisna waxaa laga rabay inay noqoto ciidan dagaalama oo runtii soomaalida ay shaqo badan ka qabteen waxaa jirtay markii madaxweyne xasan sheekh iyo ra-isul wasaare xamse cabdibare ay xukunka yimaadeen in dowladda soomaaliya ay dalbatay lix bil oo dib loo dhigo lixdaas bilood waxay ahayd labada kun labaiyo labaatankii december inay baxaan laba kun oo ciidan dib u dhigii lixda bilood waxaa waxaa loo dhigay juun loo dhigay ee codsatay dib u dhigaasna sidii dowladda u codsatay ayuu ku fulay haddana sidaanoo kale sidoo kale dib u dhiga hadda la codsadana waxaan rajeyneynaa sidaas oo kale inuu ku fulo marka ma ahan wax ugub ah waa wax rootiin ah iskana fahamsan yihiin dowladda soomaaliya iyo dowladaha ciidamada usoo dira admis marka inay ogolaadaan dalalka ciidamadooda ay ka joogeen inay sii joogaan oo ay u gudbiyaan golaha ammaanka maxay uga dhigan tahay marka ama ay ku kordhinaysaa dagaalada dowladda soomaaliya ay kula jirto kooxda al-shabaab waxay ku kordhinaysaa dagaalka ayay ka qeyb qaadanayaan weliba si cudud leh ayagoo isticmaalaya hubka nuucyihiisa kala duwan atmis badankeedu waxay ahaan jirta ciidan meel fadhiya oo difaac ku jira oo magaalooyin haya waxaan rajeynaynaa haddeer atmis weerar ah oo dagaalada kala qeyb qaadata ciidamada xoogga dadka soomaaliyeed inay inay inay timaado howlahaasna hadda inay inay nala galaan ay diyaar u yihiin
kamaal sidaan la soconno ciidamadan waxay qeyb ka ahaayeen kuwii loogu talagalay ka hor sanadkan intuusan dhammaanin inay ka baxaan soomaaliya sidoo kalena qorshaha wuxuu ahaa kii golaha ammaanka ay soo saareen oo ah ka bixitaanka ciidamada admis ee soomaaliya si dhammaystiran si loo gaaro ilaa sanadka dambe dhammaadkiisa marka haddii saddex bil aad codsateen oo ciidamadan ay ku bixi lahaayeen dib loo dhigay muxuu ku keeni karaa marka qorshihii bixitaanka amisom ee si dhammaystiran ay uga baxayeen soomaaliya ilaa iyo december laba kun afar labaatanka
wax iska bedelayo badan ma jiraan waxaa la yiraahdaa ereyga la isticmaalay waxa la technical bose oo ah si farsamo in uun wax loo hakiyey marka hakin farsamo oo ilaa soddonka december soddon koda december ah waaye waxna uma dhimaysa jadwalkii hore oo laba kun labaatan iyo afar december marka weli annaga waxaan ku dhex shaqeynaynaa qorshaha twenty twenty four december aan ku shaqeynaynaa haddana sidii hore lixda bil aan dib u dhigna saddexdan biloodna december soddon koodeeda ayay bixi doonaan waana iska fahamsan yihiin dowladaha xubnaha ka ah atmis iyo dowladda soomaliya waa iska fahamsan yihiin
waagaag dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa la taliyaha amniga ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya kamaal guutaale oo khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed mursal oo ku sugan magaaladan washington haatan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyey cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee idaacadda v o e da muddooyinkii ugu dambeeya deegaana ka tirsan gobollada mudug iyo galgaduud waxaa ka socday dagaal ka dhana al-shabaab waxaana deegaanada qaarkood laga saaray maleeshiyada al-shabaab oo muddo maamulayey halka qaar kalena ay weli ku wajahan yihiin ciidamada haddaba toddobaadkan barnaamijka faaqidaada waxaannu ku eegi doonaa deegaanada al-shabaab laga qabtay waa sidee xaaladda bini'aadantinimada deegaanada al-shabaab laga qabtay ma laga hirgeliyey goobihii aasaasiga u ahaa nolosha bini'aadamka dadkii ka soo barakacay goobaha al-shabaab ay weli maamulaan ee ciidamada ay ku wajahan yihiin ma heleen gurmadkii bini'aadantinimada qodobkaas ayaanu ku faaqidi doonaa hadduu eebba idmo barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah hadduu eebba idmana igala qaybgeli doonaa gudoomiyaha degmada xarodheere ee gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug maxamed yuusuf kulmiye xildhibaan maxamed cali xirsi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug islamarkaana qayb ka ah guddiga gurmadka degmada wisil ee dowlad goboleedka galmudug oo ku sugan degmada wisil ee gobolka mudug gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada gobolka galgaduud cadceed shiikhdoon diiriye oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug maymuun cali nuur geefane adiwaaw aad baa u mahadsan tahay marka koowaad waxaan rabaa inaan salaamo gudoomiyaha xarodheere maxamed yuusuf iyo gudoomiyaha haweenka gobolka mudug maymuun cali geefane iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada sheekdoon dhammaan iyo fiicda waa salaamayaa asalaamu ullahi calaykum salaan kadib ilaahi subxaana watacaala mahad kale meesha haddaan joogno oo ahaa koonfurta gobolka mudug qaas ahaan degmada wasil iyo degmada bacadweyne ilaa camaaro marka kuwaad waa lagu nabad qabaa ilaahi subxaana watacaala waa mahaddaasna usugnaatay oo iskale suurtogeliyey marka laba mahaddaas waxaa suurtogeliyey ciidamada qalabka sida ee sharafta leh iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwa daraawisha galmudug kuwa macawisleyda loo yaqaano oo deegaanka dega ciidamada deegaanka marka labaadna iyagaa mahadda iskale adwaawo haddaan usoo laabtay su-aashaadii oo mahaddan tasaa ugu gudbo su-aashaadii ahayd iyo meesha aan tagnay degmada wasiil ayadoo in badanoo muddo dee laba sano iyo lix bilood laba sano iyo sideed bilood saddex sano ku dhowaa dagaalkan khawaartu ka qarxay muddadaas dheer oo dagaalku ka socday wasiil ilaahay baa ku mahadsan dadka deegaankan ree wasiileed ilahay baa ku mahadsan marka laafuma ayaa ku mahadsan khawaarijtii si la yaqaanay ree wasiileed iyo dadka deegaanka iyo ciidamada haddaan kuusoo sheegaba ayoo isgarabsadaya khawaarijta uga difaacdeen ilaahay subxaana watacaala waa ka dulqaaday wasiil haddaan ka bilaabo laba sana ee markaas oo aan ka xaqiiqo sheego adeeg adeegyada asaasiga kuwa waxaa ka jira dadku deegaanku ayagoo dee hore u abuurteen oo ka jira sida iskuolka waxbarashada sida isbitaallo caafimaad usilli waa ka jiraan eisaba gaarin meeshii la rabay iyo heerkii la rabay laakiin dowlada dowlad goboleedka wasaaradda waxbarashada galmudug iyo wasaaradda caafimaadka galmudug intii tabartooda ahayd waa usil waxbay ka dhaqaajiyeen laakiin heer federaal wax ka soo gaaray hadda anu ogahay oo wasaaradda waxbarashada ah oo wasil gudaheedan sheegaya ka jira haba yaraatee ma jiro oo ama dhinac caafimaad ha agato ama dhinac waxbarasho ha ahaato heer federaal ama heedaha caalamiga caalamiga ha noqdaan ama kuwa local ha noqdaan ama dowladda federaalka ha noqdo wax hadda wasiil soo gaaray aan oga haba yaraatay aniga ma jirto oo ku saabsan waxyaalaha asaasiga u ah ee dadka bulshada degan degmada wasiil markaan ka reebo iskuulkaas dee mar dhow waagii intuu u xurmay colaadii islamarkiiba la furay ee iska kaashadeen wasaaradda waxbarashada galmudug iyo dadka deegaanka wixii ayaga tabartooda markaas ahayd laakiin hadda deegaanadii aad tagteen oo camaara bacaadweyne iyo qaycad iyo deegaanadii kale waxyaabihii nolosha asaasiga waa xaqiiqada markaan kuu sheego qaycad iyo bacaadweyne haba yaraatee hal qof hadda ku noola jooga maba jirinba bal iska daa wax ka jiro asaasiye oo waxbarasho ku saabsan ama caafimaad ama dhinaca nolol ama dhinac caafimaad midna kama jirto qaycad iyo bacaadweyne sababtoo ah qof ugumaana teginba qofba ma joogin ilaahayba ku mahadsan markii ciidanka iyo deegaankan maamulkan galmudug gacantooda soo galay iyo ciidamada ee dowladda federaalka iyo ciidamada galmudug iyo kuwa ee deegaanka intaba markaas kabacdi bacaadweyne iyo qeeca dadkii shacabka waa kusoo laabteen waa yimaadeen laakiin haba yaraatee wax asaasi ama nolol ama waxbarasho ama caafimaad oo ka jira qeecad bacdama ma jiraan camaaran waxaa ugu tagnay dad jooga oo qaybo ah oo magaalada markii loo dhigo saddex maas leenahay laba qaybood waa laga maqnaa qayb baa lasee la joogay bulshadu joogtay ayadana sidii wax yar yaroo aan tiro badnayn oo si iskuolka iyo lamida ma wax la xorle kama jirin lafteeda camaaro iskuolka waxaa maqalna wax yaroo aan badnayn baa ka jira laakiin haba yaraatay saddexaas degmo wax hadda aan kuu sheego oo aan ku arkay oo ka jira meel dadba sidoo jooga camaara ka jirtay gudoomiye bal markii ugu horeysa markii aad tagteen degmada sidee ahayd xaaladeeda dhinaca xaaladda bini-aadantinimada ma jireen goobo xaaladihii bini-aadanka aas-aasiga noloshooda u ahayd sida waxbarashada caafimaadka biyaha haddaad nala wa runtii degmada xaradheere horaantii sanadkan bishii janaayo lix iyo tobankeedii ayaa kooxda khawaariijta laga saaray maalintii aan degmada xardheere aanu aanu galnay runtii wax haba yaraatee dad barakutirsa ayaa joogay bulshada qeybaheeda kala duwan qax ayay uga maqnaayeen oo kooxdan ayaa qaxisay muddo bil ayaan dadka aan ku sameynay inaan dhiirigelin siino qulubtooda dhibaatada ay khawaarijta ku reebteen aan maaragtay dib aan u xasuusino ay dib u yeedleedaan dowladnimada waan ku guuleysanay bishaas markay soo laabteen mashaariicda horumarineed runtii oo meeshaas haba yaraatee ka jirin ma jirin wax haba yaraatee iskuol iyo isbitaal iyo alal biyood oo shaqeynayaana ma jirin dama wixii lagu noolaa lahaa ayaa maaragtay aada qariib u ahaa in la helo ilaahay subxaana watacaala ayaana waafajiyey lamber one waxaanu qabanay inaan dayactir ku sameyno ceelkii biyaha oo dadku ay helaan biyo isbitalkii loo keeno dowladii maaragtay dadka lagu lagu dabeebi lahaa ama oo gargaar caafimaad oo emergency lagu qaban lahaa kadibna dee dowladnimadu tartiib tartiib ayaan usoo dhisayna maantana dee hardheero ifaysa degmooyinkana la jaan qaadi karta ayaanu soo gaarsiinay haddii aan marka aan kusii raaco lamber one mashaariic laga meel geli karo meel aan amniga jirin waxaan lamber one aan qabanayna oo priorityga koowaad aan ka dhigna amniga amniga ayaan hirgelinay iyo inaan dadkii siino kalsooni inaan laga laabanayn meeshii u timid dadkoodii iyo dalkoodii dowladda ay ugu timid xaldheere aysanna beenbeen uga laaban doonin kooxda khawaarijan aysan dib gacanta ugu geli doonin kadib intaas kalsoonidaas markay dadku helaan waxay waxaa la waxaa maaragtay la yagleelay dowladnimadii iyo horumarintii degmada waxaanu qabanay magaalada wax haba yaraatee leer ah ama korontaahu kamaysan jirin solar systemkii oo leerarka ayaanu xirnay bitalkii daawo fiican ayaanu keenay alashii waa u dayac tirnay geedihii khawaarijta ay ku baareen oo runtii aad iyo aad magaalada uga dhigay meel qarba ah oo baadiye ah oo khawaarijta ay ku baareenna waanu ka jarnay magaaladana dee bilicdeedii iyo quruxdeedii ayaa soo baxday runtii xardheerana maanta wax walba oo adeeg aasaasi ah oo haba yaraatee waxaa la dhihi karaa digsi fiican ayay hore tilaab hore aya maaragtay u qaaday digsi fiicanayna keenaysaa wax badanna waa ka qaban doonaa waana dhamaystiri doonaa hadda sida noo socda kale oo miska noo saaran saldhigiyaa dhismi noogu socdaa degmada meelo badanna dayactir waa lagu samay doonaa kaabo walba oo degmadu ay leedahana waa ku howlanahay inaan si fiican uga shaqo galno aanaan miiska usoo saarno hadduu ilah yidhaahdo muhiimada koowaadna xardheere deegaamo badan ayaa hoos taga oo khawaaristu gacantooda ku jira iyadaas ayaa haddana dee lamber one oo ah inaan ka durjino cadowgaas aanan ka dulqaadno dadkaas muddo afar iyo toban sano ah ay haysteen oo runtii wax gargaara aanan helin aysanna nolol ka jirin duruufaha adag oo maaragtay runtii aan indheheena ku aragnay waxaa kamid ah meelaha ay haystaan dadka bukaamada oo laga keenayo boqolkiiba toddobaatan darxumo caafimaad ayay maaragtay ay u dhinteen oo goobahaas ay dadku soo rafaadeen ayagoon wax nololqaab la jirin ayaa isbitaalka degmada xardheere loo soo qaadayay marka dhibaatadaas ayaa jirta waxaana xusid mudan oo oo soomaali runtii aan leeyahay in laga wada qayb qaato nimankan in laga dul qaado dadkaas ay dhibaatada ku hayaan wax haba yaraatee cunto ah iyo wax biyo ah iyo wax baad ah midna ma ay haystaan nolol aada iyo aada u adag ayay ku jiraan meel walba ay joogaanna waa dumiyaan culummada dadka waxgaradka u ah aqoon-yahanka intaas ayay baabi'iyaan dadka indhaha ayay ka tuuraan dee soomaaliya cadow ka xun oo shabaab ka xun oo maanta inay soomaaliya soo martay ma umalaynaya aniga guddoomiye ahaan marka xigsiga iyo maaragtay nolosha asaasiga degmadana waa horumarsan tahay intii karaamkeena oo aan awood u leenahana waanu qabanay waxa kalena waa kusi khilaafsan doonaa insha allahu tacaala cadceed sheekdoon v o a kusoo dhawow dad badanaa kasoo barakacay deegaana hoostaga degmada dhuusamareeb oo dagaalo ay ka dhaceen deegaanada qaarkood maleeshiyada al-shabaab laga saaray inkastoo dib looga soo baxay dad oo barakacay ma heleen kaalmadii bini-aadin maxaa qabad ah oo jira
bulsho meel bay degtaa meeshaasi haddii colaadu ka kicido siday ugu soo noqotaa waa dhib badan tahay waxyaabaha asaasiga waa baaba'aan annaka aadgan ugu aadan oo gel guduud gel mudug dadkii ka soo barakacay oo habqan ah wixii laga warqabi karo deg degaa looga warqabay wixii kalena gacantaa lagu sii fidinayaa loo sii wadaa wax mashaakila oo ay la kulmeen oo ama colaad ah ama faquuquna ma jiraan meelaha qaarkood oo laga saaray nimankaas shan iyo toban sano halkaa lagula dagaalamayay oo bari iyo koonfur u huleelay dhulka ay maskaxda jirka waxbarashada iyo noloshaba ka gudaysteen intii laga gaaray ee laga kiciyey meelaha lagu sal adeyday waxay la sinaan doonaan galmudug waxay la sinaan doonaan dowladda federaalka intii ay heleenna waa heli doonaan inta kalena waa ugu soo jirtaa jidka laakiin waxaa aad iyo aad iyo aada dhibaata u haydaa oo aan soo kabsan karin hadda lagana hadli karinba meeshii inta laga saaray oo dadkii hayjada geliyeen oo biyo lahayn oo baad lahayn waxbarasho lahayn caafimaad lahayn haddana looga baxay ee welina magaalooyinkii xidla yihiin duurkana ay ku hayaan sida aada og tahay eldheer waxaa laga furay iskool waxaa laga furay caafimaad haddana waa looga baxay calanka madoobaada ka muteen meelaha sida xarar dheere oo sideed bilood sagaal bilood jigsatay aad baan u ammaanayaa ayada iyo guddoomiyaheeda iyo soo hadlayaba waanay gaareen waxbarashada asaasiga biyaha korontada iyo caafimaadka sida aan hubo oo madaxa ii yaal ninka xogeeyaanka ah aan kala hadlo waa hubaa inay soo kabsanayaan ilaahay idankii meelaha asbuucii dhowaa gudihiisa war waxaa tegaysaa cabdi waaxid magaaladan oo dad shacaba ku nool yihiin oo oo oo oo oo oo xidlo ah oo aanay garabka yeerin dadkiina hayjada galeen sidaas daraaddeed meeshaas haddii lagu sal adeego bulshadu waa ku soo noqon kartaa laakiin haddii asbuuc lagu jiro oo dib looga laabto waa jugjug halkaagii joog sidaaseda daraaddeed meelaha aan laga bixin oo jiidda dheer ilaa iyo aadayawaal iyo aagageeda waa maqlaynaa inay waxbarashadii asaasiga ahayd biyihii nolosha adiga afartii qodob oo asaasiga ahayd inay gaartay laakiin waxaan laga hadli karin oo weli aan la tilmaami karin meelaha inta la galay oo looga baxay haddana dadkii ay ciqaab labaad iyo xabsi mudanayaan waa sidee xaaladda nugulka markay noqoto haweenkii iyo caruurtii mudane cabdi waaxid t o a madaxdeeda waan salaamayaa iyo adigoo xaadir oo hadda agaasimaha mudug noo qaabilsan ah runtii markaan kuu sheego aniga waxaan ku hadlayaa afka nugulka nugulka markaan ku dhahayo waa haweenka iyo caruurta fad badan ayaan ka ogahay run ahaantii dhibaatooyinkii dhacay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa lasoo kabsanayaa degmooyinkuna oo la qabtay oo dib loo xoreeyeen qaarna ilaa haddaa gacanta lagula jira oo dhawaaba udugba shan iyo toban sano sideed iyo toban sano afar iyo toban sano midba heer bay kusoo jirteen maxbuus ahayd marka kuwaas hadda muxuu ahaayey sida eh, saddex sano camal oo la haysto bacdweyn oo kale misir saddex sano ka hor bay dagaalameen lama qabsanaan xogta shir bilcaalamin laakiin dhibaato xoog badanaa ka dhacda qalka ugu weynaa raadkiisu gurigayguu yaallaa ee rajaa la iiga tegay maalintaas agoontuna guyo badan bay taalaa markaan ka hadla afka mudugka iyo ma gaareen eh, horumarkii loogu talagalay markaan ku idhaahdo ma gaareen horumarkii loogu talagalay mar markii dhinac loo fiiriyo haa haddana markii dhinaca kale laga fiiriyo maya sababtoo ah dhibaatadii dhacdayba wax riyow la dabooli karo ma aha ilaahay subxaana watacaala dhibaatada ka dulqaadi kara saasay tahay eh, hadda degmadagu sidoo kale dhibkii ugu horreeyey degmadigu gaaray waaye qaraxii ugu horreeyey degmadigu ka dhacay waaye degmooyinka aan ka hadlayno een waad aragtay nabaad guurka ku dhacay laba iskuulaa ka furnay mid markiisu u burburay xaafadii weli waa burbursan tahay iskuulkii kalena wuu shaqaynayaa hadda markii dib loo noqdo maasha allah loo shaqaynayaa iskuulkii koowaad iyo iskuulkii labaad bay ahaayeen caafimaadka markaan ka hadlo ee, intee jeeraa ku yaalla oo bisha cad magaalo weyn oo qadiimiya oo milyan intaasoo qofood ay ku nooshahay waaye waa dareemi kartaa marka inaanay dabooli karin ee, inta eji wax lamida Eh, waxaan rabaa eh, xildhibaan eh, maxamed cali xursi Eh, xildhibaan waxaad ka dhawaajisay in deegaanada qaar aan weli la gaarsiin adeegyadii Eh, maxay tahay sababta cabdiwahab sababta waxa weeye dee hadda waaba labadan hadda qeecad iyo bacadweyne waa og tahay muddada la haya waxay yihiinba laba wiig laba wiigna waa wakti goo kooban marka ayadoo waktigu da iska dhowaa oo waktigu cariri yahay sababteed waa waa waa- waa u sabaynayna intii heedihii iyo heedihii kusoo laabina aysan weli gaarin midda labaad dee bulshadii qaxa uga maqnayd oo meesha ka maqnaydna ee waxaan dhihi karnaa muddo wiig se waa lix maalmood bay wey hadda magaaladii ugu soo laabta ama qeacad ha noqoto ama bacadweyne ha noqoto ayadana sabab bay waa dadka maqnaashyada meesha cid layahayd sida gudoomiyaha haweenka u sheegay waa meesha muddo saddex sano ka badan ay cid layahayd qeacad iyo bacadweyneha dhulkaas ku xiran marka saasaabo ay u gaari wayaan arrimaha asaasigaha hadda iyo waxay u baahan tahay arrintii dadku waa soo laabtay waa yimid eh, reer bacadweyne oo kale ilaahay waa ku maasan laakiin si gaaraan gudoomiyaha bacadweyne iyo reer bacdan ugu mahadcelinaya muddo laba maalmood gudahood ah ayaa dadkii soo laabteen maqaayadihii meelo tamajarihii dhammaan magaalada waa la furay ee qeecadii bacdweyne labadaba laakiin Marka adeegyadii maadaama- asaasiga ahaa weli waa maqan yihiin weli waa maqan yihiin hal xabay u gaarin hadda waxaa ugu horeeya oo aan maqlay shalay qoladii waxbarashada ee galmudug aa ma- tagtay kormeer ku tagtay ayaguna u tagan balen iskuulkii iyo qaabkii si loo furi lahaa marka saas laakiin weli wax asaasi oo gaaray ma jiro gacadweyne iyo iyo amaare iyo inta la siman qeecad wax gaara ma jiraan Eh, taasa saas weeye haddaa marka arrimaha wisil waxay rabo laabto ayada dee arrimaha asaasiga wisil muddo dheer ayada lagama bixin lagama qaxin lagama bixin waataan qora kugu soo dee way isdifaaceen laakiin waxay og tahay wisil inay tahay xuduntii difaaca gobolka midug waxay og tahay hadda bacadweyne iyo qeecad iyo camaare inta la- hadda la xoreeyey saldhig waxa u ahayd dadka aaday ilaahay kasoo go ama ciidanka dowladda soomaaliya ha ahaado ama walaalaha aan walaalaha naga qabtay wisil baa u ahayd hooy u ahayd iyo deegaan ee, markii hadda laga duulahay intaas magaalada kulminaysaa ee, oo kuu sheega waxaan ku yidhi iskuulkii laba iskuul bay lahaa mid mar dhaxa la furay iyo isbitaal yar aan baahida ku filnayn waxaan ahayn hadda baahida asaasiga waxaa ka mid ah ummad meemarkay ku nooshahay waxay u baahanta saldhig saldhigeedii gudoomiyaha sheegada oo guryaha dumay kun iyo shan boqol oo guryaha duntay qaraxii ugu horey maanta u dhacay guryaha la asa- la dada labaatan guri kama badna saldhigga waa la dumay waxaa la duntay maxkamadii labadaba asaasiga waa mana dhisna hadda ma isku maxkamadii iyo iyo iyo saldhigga biliska biliska waa la keenay laba qolo caadi ah baa la dintay biliskii ay yaa ku looga shaqeeyaan fadhiyaa marka yaa looga fadhiyaa xildhibaan waxaa looga fadhiyaa dee maamulka ah, anigu aan ka tirsanaya galmudug kow labo dowladda federaalka oo oo dowladdii waddankaa o dhan mas- ilaahay kasoo mas-uulka ka ah baa looga fadhiyaa labadooda markaas dee hayadaha mawta caalamiga waxay soo maraan dowladba wax soo marsiyaan ayuu badanaa kama keenaa ama dowladda federaalka marka hore soo marka labaad galmudug lagu soo raraa marka meesha noocaas oo kale waa og tahay khawaarijta marka lasoo qabto meel lagu xiro u baahan xilligeedii iyo macnaha meesheeda maxkamadda guddiga maxkamadda madaxweyne waa mahadsan yahin waa lasoo magacaabay marka dowladda galmudug iyo waxaa looga fadhiyaa dowladda federaalka
waxaad soo hadal qaadatay xaalad bini aadantinimo oo ka jirta deegaano hoostaga degmada xaradheere oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada al-shabaab dadka deegaanada ku dhaqan haddii ay suurtagal noqoto in laga dulqaado tillaabooyinka ugu horeeya ee aas-aasigu waa loo qaadi lahaa in wax laga qabtaa iyo cidda mas-uulka ka ah runtii dadkaas haddii cadowga khawaarijta cabdullahi axmed laga dulqaado number one waa inay helaan caafimaad iyo waxbarasho iyo biyo waa nolosha koowaad ee dadkaas runtii ay u baahan yihiin runtii qofka waxaad dareemi kartaa meelaha ay joogaan qofkii bukaan ah ama ku xanuunsada isagoo rafaadsan inta ayaga la baryayo oo la leeyahay dee isbitaal ayaan la aadaynaa qofkan ayaga ayaa la fasax qaadaa dhibta ay ku hayaan dadka shacabka ah dadkaasina runtii ayaguna waxaa laga rabaa inay doorkooda qaataan waxaana dee daliil u ah meeshii la qabto in laga laabto dee dadka waa in kalsooni la siiyaa saddex bilood kalsooni loo abuuraa aan laga laabanayn ay dhiirigelin u noqoto dadka inaan laga tegin markaas yoolka dowladnimada iyo guddoomiye waxaa jira degmooyin daris kula ah degmadaada xaradhe ceelbuur oo kale ceeldheer galcad galhareeri ta la qabtay oo dadkii aan ka barakaceen haddana ciidankii dib ay uga baxeen yaa goobahaas looga hirgelin karaa adeegyadii bulshada bulshaduna ay ku heli karaan runtii degmada deegaanada la xoreeyo waxay ku hirgeli karaan waa inay dadkaasi sugnaadaan oo dadkii deegaanka ay kasbadaan isdhexgal bulsho sameeyaan oo ay guryaha la degaan reerahaas oo caruurtii ay maaragtay ay dhiirigelin siiyaan wadaniyaddii ay tusaan ay maaragtay ogsoonaadaan de dad dad haddaa aragtay degmo inta la tegay laga laabanayo ama laga baxayo dadkii aan si fiican aan u daahirsamin wa ay u dhigan tahay de jawaabteedu dadkii aan si fiican u daahirsamin oo dadkii weli tuhunsan yihiin ciidamada yihiin meesha ama degaan ha aadeen ama ciidan dowlada ha aadeen marka waa in dadka isdhexgal bulsho lagu sameeyaa number one dee dan kale iyo shaqo kale ayadoon la raacanba waa in isdhexgalka bulshada iyo dadkii in kalsooni la siiyo la dhex galo qofkii run oo maaragtay shabaab ah ama jaajuus ah ama fidno wada laga qabiyo laga badbaadiyo ummadda de taas haddaan la helin waa ciidankaas saldhigan maayo mar walba fejignaan dheeri ayuu qabi doonaa aada maasan tahay cabcer shidon waxaad soo hadal qaadatay dhibaatooyin deegaanada qaarkood ka jira dawladdu maxay ka gaabisay oo loo baahnaa inay ka qabato deegaanadaas meeshu marka ay xorowdo oo laga saaro nimankii u dowladeeyey waxay u baahan tahay koow in la helo dadkii oo ballanqaad haysta inaan meeshaas laga baxayn nolosha as-aasigana loo bilaabo hadday u bilaabayso bulshadu hadday u bilaabayso hay-aduhu hadday u bilaabayso dowladda galmudug haddii lala cawaansanayo dowladda federaalka ah horta marka hore waxay u baahan tahay xoriyo gogol waa nabad nabad ka bacdina waa nolol marka hore aan qeexno meeshii la tegey ee laga noqday nololna male as-aasina male dowladda maxay ka gaabisay marka dowladdu waxyaabaha ay ka gaabisay oo ahayd inay qabato maxay tahay
waa laba qodob marka hore meeshii la qabtay inaan laga bixin haddii laga baxayna kabacdi xoogga la saaro maalmo kabacdi sidaasi daraaddeed dawladdu waxay ka gaabisay boqolkiiba shan iyo siddeetan xubnaheeda guud ciidankeeda iyo waxaydu hees jiiteen waxaa laga jaabiyey aad looga jaabiyey meeshii la qabto inaa lagu faraadeeyo
horta qodobka dowlad deegaamada la qabanayo dowladdu inay gaabiso ma aaminsani waayo madaxweynihii ugu sarreeyey ilaa taliyihii ugu hooseeyey dowladdu waxay u istaagtay xoreynta dalka laakiin qodobka xoreynta ah waxaa la rabaa dowladdu waa kaabe ama caawiyo waaye matalan waxaa la rabaa meesha markii la qabto dowladdu way ku kaabaysaa mooyaane ciidamada deegaanka bulshada deegaanka rag iyo dumar iyo ciidamada daraawiishta iyo dadka deegaanka u dhashaa laga rabaa inay ku faraxdeeyaan marka culayska ugu sarreeya laga qaado taasi waa midda guud oo dowladdu inay istaagtay aanay gaabin waxaa daliil ku ah matalan hadda meelaha u baahan inay ka muuqato diplomanty horumarin qurux badan waa meelihii lana soo weeraray nabadana ahaa meesha hadda la raba diflomentiga ugu badan inay ka muuqato waa wisil iyo wixii lamid ah waayo iyo iyo xarar dheere xarar dheere kama wax macnihii wax way ka dhiman yihiin aan ku dhaha waxna way qabsoomeen laakiin haweenku meel kastoo ay joogaan deegamada colaaduhu ka dhaceen haweenku waa ku duruufaysan yihiin hadda wisiloo kaleeto iyo hadda xarar dheeroo naga siisan isbitaallo caalamiya oo haweenka maxay eeto hooyada iyo dhallaanka ma ay laha caafimaad ku jiran ma haystaan muxuu ahaayey waxaa la rabaa in isbitaallo waaweyn oo caalamiya la helo in la helo muxuu ahaayey dhakhaatiir caalamiya ginecolojiye ah ama ama micnihii dumarkii ah waxyaabaha aniga mar walba waxay taabanaysa gabaraa dhiigbaxday gabaraa isku dhimatay gabaraa muxuu ahaaye dhicisay gabaraa saxriir ku dhacday marka waxaa la rabaa in la iska kaashado waa meel aysan ka jirin adeegyadii bulshada meesha macnihii way jirtaa laakiin ma dabooli kartaan ku oreg aada amasanta xildhibaan maxamed cali xirsi haddii deegaanada la qabtay la xureeyey aan weli laga hirgelin adeegyadii bulshada bulshadiina ay dib ugu laabanayaan sow lama kulmi karaan dhibaatooyin kale oo dhinaca bini-aadantinimada
ah abdilaa waa mahadsan tahay waa xaqiiqa waaye bulshada de meesha ku laabatay oo la xoreeyey arrimihii asaasiga ah haddaan laga gaarsiin inay dhibaato kale la kulmi karaan wax iska muuqdo wey waxaa looga fadhiyaa marka koowaad ilaahi subxaana watacaala marka labaad waxaa looga fadhiyaa dowladda anoo ka tirsana galmudug sida hore kugu sheegay dowladda federaalka labadaasa looga fadhiyaa inay dadka kasoo gaarsiiyaan arrimaha asaasiga u ah nolosha asaasiga u ah waxaa laga rabaa de mas-uuliyadda dadkan dee waa la qaaday aniga hadda zaaraaan ka tirsana laakiin xukuumadda iyo xukuumadda ilaa madaxweynaha iyo ay mas-uul ka yihiin meelaa dowladda federaalka labadaba in ay kasoo gaarsiiyaan dadka masaakiinta waxyaha asaasiga de wakti geliya ayaa looga geesaa aada masta guddoomiyaha degmada xara dheere guddoomiye deegaanada al-shabaab ay gacanta ku hayaan maxay tahay sababta ay ugu diidan yihiin hirgelinta adeegyada iyadoo deegaanada qaarkood ay weliba qaangaareen inta ay gacanta ku hayaan shan iyo toban sano ka badan ay maamulayaan maxay tahay sababta ay ugu diidan yihiin in adeegyadii bulshada caafimaadkii waxbarashadii ay ka hirgeliyaan cabdilwaxid runtii nin aan nolol ku ogoleen inuu dawadii ama caafimaadkii ama horumarkii ama biyaha cabi lahayd uu ku ogolaado taas ka jugmaysid nimankan arxanna ma lahan naxariisna ma lahan waa cadow soomaaliyeed haba yaraatee dee wax iyaga dhinac marsan ama aysan ogolaan meeshan lama keeni karo waana cadow nin inuu noloshaada kula dagaalamaya raba inuu ku dilo raba inuu ku qarxiyo raba inuu hantidaada inta kaa qaado kugu dilo dee nolol kale oo laga raadinaya ma noqoto jaasadooduna waa in lala dagaalamo laiskana dulqaado xal kale oy leeyihiin ma laha ma jirtaa dhaliilo kale oo aad is leedahay waa laga gaabiyey oo waxay ahayd dowladdu galmudug ha ahaato dowladdii federaalka iyo dadka deegaankuba waxay ahayd inay qabtaan
waxaan horta marka hore isleeyahay haddii meelahan igu aadan muusamareeb oo kale oo magaalo madaxda galmudug ah haddaan bulshadeennu is-abaabulno iska qaadno kiish iyo laba biyo iyo baad horta marka ugu horreysa waxaa la rabaa dadka inay nooleeyaan waa ganacsatada iyo shacabka xorta ah laba dowladdu waxaan isleeyahay fartay fiiqday waxay tiri ha layska dul qaado cadowgan waxaa aada iyo aada u cajiib ah degaamada laga dul qaaday oo koortu janjeerto oo weli raba xukunkii jaa-iska ahay waxaan isleeyahay gaabinta aan u jeedo gunkeedu waa cid walbaa mas-uula ka aatee meelaha inta la qabtay oo haah la yidhi xabsiga laga koyday haddana xabsigii ku noqdee laga noqday gaabinteydu waa saas ee abtusad madaxweyne maalba waa fariistay laakiin waa waaxid waa keligii allaa weyn sidaasi daraaddeed waxaan isleeyahay iskaashiga guud aa gaabini ku jirtaa marka aan dhabta u qaaxno oo haddii maanta magaalo madaxdan aan ka hadlaye galmudug waa ku aadaa saddex afar meelood as-aasiga koowaad oo biyaha hoo baadka hoo inay isu abaabusho waa gaabiskaasna waa tuhmayaa oo bulshadu weli kuma baraarugsana maalin ciddaada qadi ee maalin quudi dadka imtixaanka ka soo baxay oo xabsiga laga soo feyday meelahaasaan xoogow isleeyahay waxaa ka jira w dcom xildhibaan maxamed cali bal haddii aad si kooban inoola wadaagtid goobaha la xureeyey goobihii dib looga laabtay iyo adeegyada bulshada ee gaabiska ka jira iyo bal haddii aad isleedahay waxyaabahaas waa laga gaabiyey dawladdu waxay ahayd inay wax ka qabato dadku sideedaba meel laga laabtay eedeeda dawladdu male waxaa eedeeda iskale dadka ilaahay subxaana watacaala ku abuuray oo bulshada deegaankaas degan oo ku abuuran oo ilaahay siiyey waxaa la rabaa markii kaalmo lagu noqdo lagu geeyo lagula qabto naf iyo maal lagugu bixiyo inaad dadnimadaada iyo kartidaada adoo ilahay tala saaray subxaana watacaala inaad ku xasito ani marka ama galguud ha noqoto ama sidaa dhax ha noqoto ama meeshaa joogno ha noqotee degmad kasta oo laga baxo eedeeda waxaa iskale dadka deegaankaas u badan eeda eeda cid cid kale ma saarno dawladdu waa dadaashay madaxweynuhu isagoo lixdan jir toddobaatan jir wuxuu u fadhiyaa laba bilood ka badan dhuusamareed marka dadka waxaa la rabaa inay karti iyo dadnimo cadowgaan aan waxba reebeyn waxaa liyi markii ilaahay subxana wataala almaarka ka hadlayay laa tudqi walaa tadar sawaaxatan lilbashar naarta marka qofka almaarka nacuudu billah ilaah ka magan karne qofka almaarka marka naarta la geliyo jeed iyo dhacaan iyo jir isku mar bay dhamaynaysaa nimankan waa laa tudqi walaa tadar waxay reebayaan almaarka qawaarijta marka waxaa rabaa dadka degan waxaa rabaa ilaahay baa maxamulilahi inaan kunjeed umaajixiyo dadka reer xardheer oo gudoomiyaha hadda iga maqlaayo anu waxaan dadkii gudoomiyaha la socday oo la tegay xardheer maanta la xoreeyey sinay ahayd oo asaasiga nolosha bili-aadamka ahayd ilaahay subxana wataala ogaa iska daa meeshaas asaasi leh meeshaana dad ku noolaa jira lagama dhaadhici karo bili-aadam hal qof oo bili-aadama ku nool cid kaa dhaadhici kama jirin maantana toddobada bilood meesha marayso qof kasta waa ujeedaa marka reer xardheer waxaa rabaa dadka xaradheero degan ha u kala badnaa ayagoo shaqada ha usii kala awood badnaadeen laakiin ilaahay ka sokow awoodooda iyo dadnimadooda ayaa xardheer lagu jooga dadkana sidaas ilaa laga rabaa reewi si layska daa iyagu waa mahadsan yihiin hadda kuwana leeyihiin hata waa dadka muddo dheer waktigooda horooya aama isku qurin waa ogta meeshii la qabsadaa gabadha nuulka cunuga dulnimada lagu hayo si la yeelayo shareecada islaamka wax ka baxsan in madaxa laga jaro kufsi lagu daro marka reer xardheer sida yeelan waxaan ku baaqaya dadka hirshada la degay dadka galguud deganba waxaa la rabaa meel kastoo la qabto dadka inay naf iyo maalka ku huraan aysan ka tegin horumarintan hadda dadaal baa lagu jiraa cid hadda ani aad dawlada ku saaraya ama dawladda fadala ka noqoto ama dawladda galmudug ha noqoto ma jirto maadaama hore lagu jiro dee waa kasoo qofku inuu bilaanku laba qalba male marka qalbiga mala jiro waxaan ka harnaa dadka meeshii la xoreeyo aan dawladda federaalka ugu baaqayaa madaxweyne ugu horreey dowladda galmudug madaxweyne ugu horreey dadka in laga soo gaaray arrimaha asaasiga oo nolosha sida waxbarashada caafimaadka intii jisaxta loo kordhiyo saldhiga hadda xarar dheer maasha allah aad umaadsanyihin xarar dheer silib waa leedahay wasiil waa ogta xore sanad wax saliga kama dhismo sida xarar dheer kale wasiilna lagu soo kordhiyaa rabnaa meeshii maxkamadda oo dadka lagu ka xukumi lahaa dadku madanka markii meel la tagaa bulshada ku baahanta waa ogtahay waa la iskabadaya xukun lagama maarmo ayagana waxaan leeyahay ha laga soo gaarsiiyo dhali kama jirto laakiin lasoo dadejiyaa ka hadlaya maanta kale maadsantaa soo dhawo adigana waxaad si kooban noola wadaagtaa waxyaabaha aas-aasiga ahaa ee xardheere laga qabtay waxaa idinka dhiman
runtii horta markaan ku hormaro dhinaca gaabiska ah dee taas xun aan ku dhaliilayaa haba yaraatee ma jirto waayo dalku dagaal ku jiraa anaka dagaalka dhinacaana ugu jirnaa madaxdii qaranka iyo kuwtii madaxweynihii galmudug tuutaha ayaa u xidhan dagaalna ayay ku jiraan dhinacaanana dagaalka ugu jirnaa taas waa gaabiyeen iyo waa iyo waa sidaas hadda taas ma dhahayo midda kale adeega asaasiga ah sida aad la socoto nal markii nabad ay ka dhalato oo nabadda runtii nabad lagu seexan karo ay ka imaato ayaa horumar laga samayn karaa dee meelaan nabadi ka jirin macaa waa laga baxa ama habeen dambaa laga baxaa cid tegeysa ama kulugeysa ama horumar ka samaynaysa ma jirto number one waa inay shacabku ay helaan liir caafimaad oo iyo inay ku kalsoon yihiin inaan codna u imaan karin haddii shacabku markii ay welwel iyo walbahaar ay qabaan iyadoo ay haddana jiraan dad maaragtay dadka tashuush iyo maaragtay waa la baxa iyo balaayaa soo socota uga sheekeynayo ay jiraan dad noocaas ay ku badan yihiin haddana waa in meesha lagu nagaadaa ay maaragtay laga nabadge nabadgelyada aada iyo aad looga shaqeeyaa amnigii la seefgarayaa markaas kabacdi ayaa hay-aduhu horumarinta iyo mashaariicda imaan karaa meel aan amni ka jirin hay-ad imaanaysa ama mashaariic laga furi karaa haba yaraatee ma jirto tusaale alle saldhigaa laga hirgelinayay agabkeedii iyo wixii oo dhan waa la dhigay aw intay ku dambeeyeen taas cidna lagu eedi maayo marka meeshii nabad ah sida wisil iyo haardheer oo kale mas-uuliyadda waxaa iska lahayd ka bixitaankii ciidamada ay dib uga bixeen soma
mas-uuliyadda taasaa iska lahayd dhibaatada waxaa u keenay siyaasi xun oo danleeya ayaa dhibkaas oo dhan u horseeday haaldheer ku dhacay marka degmada hardheere iyo wasiil oo kale waa nabadda waa la imaan karaa boqolkiiba sagaashan mashaariicda galmudug lagu talagalay waa in labadaas degmo loo qaybiyaa haddaba ay muddo dhowr iyo toban sana mashaariicda degmooyinka kale ay haysteen aniga marka aad iyo aad a umahadsantihiin boqolkiiba sagaashan waxaan leeyahay wasiil iyo xardheeraha loo teeliciyo mashaariicda horumarinta ana laga hirgeliyo insha allahu tacaala waa amni boqolkiiba boqol waana seer
marka bulshadaasi waxay u daayeen hadda degmada sidoo kale ma ay lahaa meel i d b ah waxyaalaha ay u baahan taha waxaa ka mid ah i d b ma leh waxaa kasii daran xaafad dhan oo duntay weli hadda looma istaagin hay-aduhu indhahay ka qarsanayaan hay-adaha waxaan leeyahay indhaha ha ka qarsanina degmada wusil guryihii burburay iyo iskuulaadkii burburay maantana way qarxadeen xarumihii waa burbureen muxuu ahay iskuulaadkii waa burbureen xaafadan baa duntay degmada wasilia laga indhaha laga qarsan guryaha waa in la daboolaa dadkana waa in dibudejin loo sameeyaa baan leh gabdhaha reer galmudug gaar ahaan gabdhaha gobolka mudugna waxaan ugu baaqayaa quraanjo aruurta bulca waa jiidaa maadaama aan guddoomiyihii gabdhaha ahay aan isku nimaadno aan isla jaan qaadno aan garab istaagno deegaamadeenna hay-adahana waxaan leeyahay gagambashada joojiya meelaha waxqabadka u baahan meeshii la qabto waa in guriga deg dega la gaarsiiyaa meeshii hore loo hayana waxay u baahan taha waa in la qabtaa isbitaalka degmada wasi waa in la dhisaa intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxida ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay intaynu mar kale dib isaga maqli doonno waxaannu idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka halkaaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatanna ethoobiya gabadh hal abuurtay adeeg dijital ah oo u dhalatay dalka etoobiya oo la yidhaahdo elen tedese ayaa abaalmarin qaaliya waxa ay ka heshay hay-adda bill and melinda gates foundation kadib markii ay samaysay ab amaba adeeg dhinaca online-ka ah oo loogu talagalay in la ysku xidho qaxootiga loo shaqaynayo iyo hay-adaha caawinaya maya misakeer oo v o a ka tirsan ayaa warbixintan adisababa kasoo dirtay waxaanay nala socodsiinaysaa falastiin axmed iimaan
toddobaadkii hore magaalada new york eedan tadese waxa ay ku guddoontay abaalmarinta goalkeepers global goal award xaflad ay kasoo qeyb galeen madaxweynaha kenya william ruto ra-iisul wasaaraha jaban fumio kishida iyo bill and melinda gates iyo madax kale eedan ayaa la siiyey abaalmarinta abkeeda dijitaalka ee loo yaqaano invicta kaasoo isku xira qaxootiga shaqadoonka ah iyo dadka loo shaqeeyo invicta ayaa lagu tiriyaa inay caawisay laba kun iyo shan boqol oo qaxooti ah inay shaqo helaan kuwaasoo intooda badan ku sugan afrika iyo bariga dhexe iyadoo loo maraayo abkan toddoba kun oo qaxooti ah ayaa awooday inay sii wataan waxbarashadooda iyagoo dhammaystiray koorsooyin ay ku qaadanayeen online-ka ama qadka internetka maxamed jamaalaldeen oo ka tegay magaaladii uu ku dhashay ee khartuum kadib markii uu dagaalku ka qarxay suudaan wuxuu adeegsaday invicta si shaqo uu ugu helo shirkad ka shaqeynaysa arrimaha software-ka iyo sameynta websaytyada
waxay ii sheegtay inaan eegi karo inaan u shaqeeyo sidii injineer software ah waxay si firfircoon iila raadinaysay fursado xubin kastoo infigto ah waxa uu iila dhaqmay sidii saaxiib oo kale habka uu u shaqeeya adeegan ayaa ah qaxootiga ama dadka gudaha ku barakacay waxay iska diiwaan geliyaan adeegan invicta iyagoo buuxinaya foom codsiyo shaqo ah waxaana qiimeeya koox dadka lasoo xulay ayaa la tababaraa oo waxaa la baraa shirkadaha doonaya in loo buuxiyo boosaskaasi eedan waxa ay sheegtay in ay la timid fikraddan ama hal abuurka invicta kadib shaqadeedii ay ka haysay taageerada waxbarashada ee xeryaha qaxootiga
Once I arrived, I realized that refugees were incredibly talented and hardworking, and what they really needed was access to labor markets. Um, and so that's what markii I.
aan imid waxaan arkay in qaxootigu ay aada u karti badan yihiin oo aada u dadaal badan yihiin runtiina waxay u baahnaayeen in ay helaan suuqyada shaqada taasina waa waxa aan rabo in aan sameeyo oo aan doonayo in aan ka caawiyo qaxootiga hindisaha goalkeepers waa olole ay wada hay-adda bill and melinda gates kaasi oo kor u qaadaya horumarka laga gaarayo himilooyinka barnaamijka qaramada midoobay ee horumarinta waarta baleson omagwo waxay hogaamisaa barnaamijkan goalkeepers waxayna sheegtay in ujeedadu ay tahay in la muujiyo dadka qabanaya shaqooyinka cajiibka ah iyadoo lagu abaalmarinayo horumarka ay sameynayaan And that's our goal is for people to come here and know that the work that you are doing is seen and matters, it's valuable and it's accelerating progress.
taasi waa hadafkayaga waa in dadku halkan ay yimaadaan oo ay ogaadaan in shaqada ay qabanayaan la arkayo ayna yihiin kuwo qiimo leh waxaanay dardar gelinayaan horumarka la taaban karo marka koowaad arrintani waxay dhiirigelinaysaa dadka shaqada qabanaya iyo kuwa aanu abaalmarinta siino eedan tadhasa waxay sidoo kale guddoontay abaalmarin lacageed oo dhan labaatan kun oo doolar
mahadsaned falastiin axmed iimaan oo noo soo koobaysay warbixintii ay adisababo ka soo dirtay wariyaha v o a maya mise kir halkaad kala socotaan waa washington haatana kenya shacabka iyo ganacsatada xaafadda ay soomaalida ku badan tahay magaalada nairobi ee islii ayaa ka cabanaya sarifka doolarka oo sare u kacay xilli la sheegay in halkii doolar lagu sarifayo boqol iyo sideed iyo afartan shilinka kenya warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa nairobi kasoo dirtay indisaar saalax xuseen
sarifka boqolka doolar ee maraykanka ayaa lagu sarifayaa maanta suuqyada magaalada nairobi shan iyo toban kun iyo konton shilin oo lacagta wadanka kenya iyadoo sarifku uu gaaray meeshii ugu sarreysay abid ganacsatada iyo dadka shacabka ayaa aada uga cabanaya sarifka doolarka ee sii kordhaya maalinba maalinta ka dambeysa iyadoo horey dowladda kenya ay u sheegtay in arrintaasi ay wax ka qabanayso jaamac aadan waxa uu ka mid yahay bulshada soomaalida ee ku nool islii waxa uu ka cabanayaa qiimaha sarifka doolarka ee sare u kacay run ahaantii markii aan ka hadlo saameynta uu nagu yeeshay sare u kaca doolarka maraykanka iyo nolosha guud waa run ahaantii aad ayuu noo saameeyey maadaama hadda shilinka doolarka maraykanka uu sarekac uu gaaray ilaa heerkii ugu sarreysay oo shan iyo toban kun kenyamani boqolkii doolar lagu sarifayo uu weliba kun shan iyo toban kun kor u dhaafay halka markii horeeto aan ku adeegan jirnay lacag aada u yaro kooban inkastoo hadda ay lacagta kaash ahaan markii loo haysto ay badan tahay laakiin haddana markii si kale loo eego oo aad rabtid inaad lacagta kenyamani ka dhigatid ayaa waxay kuu goonaysaa wax ka yar inta hore waxay kuuga goon jirtay waxaa ka mid ah nolosha caadiga aheedno oo cuntada hadda cuntadii sokortii aada ayay qaali u noqotay maadaama doolarka uu sare u kacay marka noloshii guud ayuu saameeyey sidoo kale annaga ka dhalinyaro ahaan markii aan rabnay inaan ku adeegna dhar mise fashions dharka caadiga ah oo la iibsado oo dhallinyarada iibsato halkama berigii horeeto aan dhar aada u fara badan aan lacag yar oo kooban aan ku iibsan jirna hadda boqolkii doolar ayadoo shan iyo toban lagu sarrifayo haddana lacagtaasi doolar kenya money ahaantaasi kuuma goynaysa lacag dhar kuugu filan kuuma goynayso marka sare ukacaas ayuu aada noo saameeyey ka ka ka population ahaan ka bulsho ahaan iyo kana shaqsi ahaan ganacsatada alaabaha ay uga soo degto wadanka dibadiisa ayaa waxay culays weyn ku qabaan sidii alaabaha ay ugu sii iibin lahaayeen maadaama iyagu ay doolar kusoo iibsadaan kuna sii iibiyaan lacagta kenya shilinka cumar axmed nuux waa isuduwaha guddiga ganacsatada soomaalida islii waxa uu sharaxaad ka bixinayaa dhibaatooyinka ganacsatada ay ku qabaan xilligan sarifka doolarka ee sare u kacay kenya markii la joogo lacag kenya la isticmaalaa marka doolarka waxaa looga baahan yahay boqolkiiba sagaashan dadka alaabta keena ee ku ganacsada nairobi alaabta waxaa lagu soo iibsanaya doolar marka kuwa horta halkaasu ka bilaabnay doolarkii alaabta dibadda laga keenayay alaabtii oo xataa haddana hadday kuusii joogto markaad saa u keento haddaa islamarkaaba iman weydo oo beecaad markaad saa u samaysa ay imin weydo islamarkiiba haddana doolarkii wuu sii socdaa adigii buu kugu sii socdaa oo alaabtii kale eed doonan lahayd waxaad ku doonaysaa haddana xisaab kaloo tii kale kasii dheer dadkan alaadaha keenana aad buu ugu saameynayaa dadkii alaabtii bay ku darayaan ayagoo ka xun dadkii iibsanayay lacagahan ay ku darayaan ayay ku darayaan oo dee wax kale ma hayaan waa inay ku daraan si kale waxaa istaha waxaa khasaara dhacaysa oo ganacsiga istaagaya dadkii kalena way way saameynaysaa oo hataa hadda dadkii diraya biilalka oo wadamada dameelaha kale u dirayay ama wadanka soomaaliya ama wadamada dariska u dirayay waa qaaliay ku tahay oo lacagtii saddex boqoloo dollar afar boqoloo dollar lacagta ku jir jirtay ma dareyso saddex jibaarkeed bay waayay isdhimaysaa oo ay kor u kacdo lacag lacag kenyaad ku daraysaa oo badan dadka inta badan waxa ay xilligan mudnaanta koowaad ay siinayaan cunooyinka qutul duruuriga ah iyo waxyaabaha nolosha muhiimka u ah taasoo keenta in uu yaraado dhaqdhaqaaqyada ganacsiyada kale ee aan daruuriga ahayn sida laga dareemayo suuqa islii dadku waxay mudnaanta koowaad siinayaan waxyaalaha kale oo cuntooyinka gurigii alaabihii wixii kale ayaa ayay mudnaanta koowaad siinayaan waxaa laga yaba dharku inuu saa uu istaagay laakiin haddana istaag badan ma jiro xawaaliga socodku sidii hore waaye populationka waa sidii orodkii alaabihii waxaa laga yaabaa inuu isyar dhimay kow iyo tobankii bishii abril ee sanadkan ayay ahayd markii madaxweynaha wadanka kenya william ruuto uu sheegay in wax laga qabanayo sarifka doolarka maraykanka uuna ka hoos mari doono halkii doolar boqol iyo labaatan shilin balse taa beddelkeeda shan bil kadib ayaa doolarka maanta waxa uu marayaa halkii doolar boqol afartan iyo sideed shilin oo lacagta wadanka kenya ah intisaar saalax xuseen v o a nairobi
galab wanaagsan dhegeystayaal wakhtiga kooban aynoo hadhay aynu ku wada nasanna heestan
asalkiisa jacaylka ogaa amoore waa ku abuurma anna kaama aali karee warkaadigu taaleaska bilaabma asalkiisa jacaylka ogaa amoore waa ku abuurma anna kaama
heestaasi waxaa ugu dambeysay idaacaddeenii galabnimo tan iyo intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan iskaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo